hay-adda xuquuqda aadanaha ayaa ku baaqday in la sameeyo baadhis iyada oo si weyn loo ilaalinayo markhaatiyada islamarkaana ay xukuumadda uganda dacwad ku soo oogto si cadaalad ah xubnaha ka tirsan ciidamadeeda ee lagu eedaynayo in ay galeen dembiyadaas goobjoogayaal ayaa u sheegay hay-adda human rights watch in kadib markii weerar bambaano lagu qaaday kolonyo ka tirsan ciidamada amisom in ciidamada uganda ay galeen guryo kala gedisan halkaas oo guri ka mida oo ay degan yihiin qoyska reer macalin iidey oo ay ka socotay xaflad aroos ay askartu kala saareen raggii iyo haweenkii islamarkaana ay goobtaas ku toogteen lix nin oo afar ka mid ah ay walaala yihiin aabbahood iyo adeerkoodna ay wehelinayaan afar ka mid ahi isla goobta ayay si deg deg ah ugu qudhbaxeen halka wiil ka mid ah oo dhaawac ahi uu ku dhuuntay sariirta hoosteeda hase ahaatee uu mar dambe geeriyooday waxaana aabbaha qoyskani uu geeriyooday habeennimadii kadib markii sida lagu eedeeyey ay ciidamadu u diideen in la geeyo cusbitaal maria barnet oo ka tirsan hay-adda xuquuqda aadanaha ee human rights watch ayaa sheegtay in dilka loo geystay dad ku sugan xaflad aroos ama goob kale oo la mid ah si loogu ciqaabo dadka weerarada isqarxinta ah fuliya in ay keliya sii adkaynayso howlaha nabad ilaalinta ciidamada midowda africa ee mustaqbalka ehelada dadkii lagu dilay magaalada marka ayaa xilligaas v o a la hadlay iyaga oo sharaxaad ka siiyey sida ay wax u dhaceen maxamed macalin iidey oo ay walaala ahaayeen afarta wiil ee la dilay islamarkaana aabbihii iyo adeerkiina ay dhinteen isaga oo ku sugan aaska ayuu v o a uga warramay sida ay wax u dhaceen gurigeen isagale waxay dileen aabaheydi haweerkey iyo afar ani ay dhalatay lix marka idinka qoyskiina lix qof bay ka dileen ha marka dadkani gurigay wada joogeen dhammaantood dhammaantood gurigay joogeen anaga idinka xabaan qabnay gabar anaga dhalataa la guursanaayo maxaa ciidamada ku kalifay inay tallaabadan qaadaan ciidamada waxaa ku jira ka guriga ay soo galeen wiilashii ay fafayeen oo ayagoo salaada duknaan nin walba kitaabkiisa uu wato maqrib ay dugteen kitaabkiisa ayagoo wataan ay soo galeen gurigii ay baabaareen wiilashii meel ay fafadhiyeen meel ay fafadhisiyeen markii gurigii ay soo baabaareen qof walba ay galeen alaabaha kala gediyadeen kadib waa soo baxeen waay waxay isdhaheen war nimankan shabaab ay yihiin video fican watiiba shabaab amuu kuliyahay maya shabaab amahay waa saddexay dhahaan saddexay ba iskuna naqdeen marka go-aan bay soo saareen inayba ay dhaafin ay dilaan ciidanka amisom oo jawaab ka bixiyey eedaas loo soo jeediyey ayaa war-saxaafadeed uu sii daayey bishii ogost afarteedii ku sheegay in kolonyo sahay siday oo dhex maraysay magaalada marka ay kooxda al-shabaab weerar ku soo qaadeen islamarkaana ay ciidamadoodu jawaab ka bixiyeen iyaga oo istifaacaya waxaana war-saxaafadeedkaas lagu sheegay in amisom ay eegayso eedaha la xidhiidha in dad shacab ahi ay dhinteen waxaana amisom ay dib ugu yeedhay sarkaalka hogaaminaya ciidamada amisom ee ku sugan magaalada marka si ay arrintan wax uga weydiiyaan eedaha kale ee loo soo jeedinayay ciidamada amisom ee ay soo bandhigtay hay-adda human rights watch waxaa ku jiray in goobjoogayaal ay u sheegeen hay-adda in bishii julaay koob iyo labaatankeedii ee sanadkan labada kun iyo shan iyo tobanka ay lix qof oo goobjoogayaal ahi ku eedeeyeen ciidamada amisom in ay laayeen ilaa koob iyo toban qof oo rayd ah waxaana dhacdadani ay ka dhacday jujuuma awballe iyo ruusiya oo u dhow magaalada markaa ciidanka amisom way diideen warkan ah in ay laayeen dad rayd ah waxay taas beddelkeeda sheegeen in ay laayeen shan ka mid ah ururka al-shabaab intii howlgalkaas ay wadeen